ab caafimaad oo u kala afnaqi kara luuqadda swidhishka iyo shan luuqadood oo kale kana xog bixin kara waxyaabo uu ka mid yahay cudurka covid sagaal iyo toban ayaa iminka lagu tijaabinaya laba xarun caafimaad oo ku kala yaala gobolka oster yotland ee dalka sweden anna folkenberry oo talabixiye ka ah xarunta bukaan socod eegtada ah ee l o ho nervodiskliniken oo ku taala lin shopping ayaa sharaxday inuu qofku isu dooranayo luuqadaha uu doonayo inay isfasiraan iyadoo ka warramaysa booska uu abkani buuxinayo Naturligtvis vill ju vi i första hand ha tolkar. Eh, Men när det inte går så vill vi också...
dabcan marka hore waannu doonaynaa afnaqayaal ama turjubaanno balse marka aanay taasi suurtagal ahayn waxaannu doonaynaa inaannu iska ilaalinno in qaraabada gaar ahaan carruurta lagu khasbo inay wax turjumaan maamulka gobolka oster yotland ayaa wada shaqayn la sameeyey shirkadda wodish oo ah midda abkan dhistay taasoo wax kasta waafajisay shaqo maalmeedka xarunta caafimaad ee markaa adeegsanaysa abkan iyagoo sheegay inay hubiyeen xogaha caafimaad ee ku duuban ama ku jira abkan sida ay qabaan abkan ayaa tusaale ahaan marka loo adeegsanayo in lagu soo saaro astaamaha koroonaha waxaa bukaanka la hordhigayaa su'aalo xidhan oo lagaga jawaabayo maya ama haa oo qura waxaana ay anna folkenberry hoosta ka xariiqaysaa inuu hufi karo fursadaha lagu heli karo adeeg caafimaad oo sidii hore dhaamaa Jag tror att ju bättre vi blir på att också visa att vi använder olika sätt att kommunicera.
waxaan anigu qabaa in sida aannu ugu wanaagsanaanno inaannu adeegsanno wadiiqooyin kala gedisan oo lagu xidhiiro ay naga caawinayaan inaannu bixinno adeeg caafimaad oo sidii hore ka fiican maxamed xaaji redio sweden